gudoomiyaha maamulka degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar oo ay weheliyaan xogeyaha degmada qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada jowhar gudoomiyaha waaxyaha xaafadaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada jowhar ayaa sameeyey ololo nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda magaalada jowhar ololaha nadaafadeed ayaa ujeedkiisu ahaa sidii sare loogu qaadi lahaa bilicda iyo nadaafada magaalada si loo ilaaliyo fayadhowrka bulshada gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ay sameeyeen
ajaraa shaqaysan weynaaye ajarka ilaahay kuwii uu waafujiyo ilaah naga dhigo cid wax ma ku siino haddana magaciisii mutatawacnimo iyo maxaan ku rahayto wadaniyad ayaa intaan isu keenti waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo inaan sii ballaarino waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo shacabka reer jawhar ama magaalada jawhar ee aadka aan u jeclahay in ay ka shaqeeyaan nadaafadda iyo bilicda iyo wax weliba oo maxaan ku rahayto xumaan keenaayo sida geetihuudka bulacadaha wasaqda in ay ka shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa in awaamiirta ay qaataan meelaha danta guud waxaa maanta ka bacdi u heelan golihii deegaanka iyo shacabkii oo isku duuban saldhiggii booliiska ciidamadii kala dugnaa ayaa waxay diyaar u yihiin meelaha danta guud inay ka shaqeeyaan laga bilaabo maanta waxaan magaciisii iswarsad doonin waxaa magaciisii aan u dulqaado doonin shacabka aan jeclaa haddii ay samayn waayaan awaamiirta naga soo baxday ee ah dhabo xidhan inuu kuwa xirnaa karin kuwa iimaanlaabayaasha ah ee jecel maxaan ku raadayto in waddadii ama dhulkii ay lahaayeen in ka badan inay ku darsadaan hal taaka kaa ogolaamayno ee danta guud ah waddada waa in la helaa waddooyinka la furaa kaa ogolaamayno bulaacad ummaddaa magaciisii nadaafad daro ama magaciisii caafimaad daro aan magaciisiinayna ama kaa ogolaanayno koronta hadday kugu jirto gurigaada ku jirto waa albaabkaadana waa inaad magaciisii ku xirtaa qofkii koronta ugu jirin ma haysano haddii aan si kale loo sheegayn dadka hadalka oo kala googoynaayo annaga ma amrooyni qofka nalka ugu jirin ama koronta gurigiisa u waayey asaga uu awoodi waayey inuu ku xiro ku amrimayni laakiin waxaan amraynaa in nin kasta oo koronta oo jirto ee gurigiisa inuu nuuriyo ugu talagali bannaankana waa inuu nuuriyaa